wasaaradda howlaha guud guryeynta iyo dib-u-dhiska dowlad goboleedka jubbaland ayaa qaar ka mid a dadka ku nool deegaanka luglow ee waqooyiga magaalada kismaayo iyo tuulooyinka u dhadhow siisay tababar muddo socday kaas oo lagu baranayay horumarinta xirfadda dhismaha guryaha iyo soo saarista dhagaxa qorqorka ah ee guryaha lagu dhiso dadka la baray horumarinta xirfadda dhismaha guryaha oo rag iyo dumar isugu jiray ayaa markii ay tababarka dhammaysteen kadib waxa ay wasaaradda howlaha guud guryeynta iyo dib-u-dhiska jubbaland oo kaashanaysa hay-adda g isad ay ku wareejisay agabka loo adeegsado dhismaha guryaha iyo soo saarista dhagaxa qorqorka iyo samaynta bulukeetiga qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay xirfadda guryo dhisidda ayaa sheegay in xirfadani loo tababaray iyo qalabka la siiyey ay ku shaqaysan doonaan aad iyo aad baan meesha ugu faa'iidaysanay wax alla wixii naga dambeeyana waxaan jecelnahay inaan sidaan tag u baranayba inaan inagana usii tababarno aan ku faa'iidaysanno guriyaasha la sheego inaan dhisno inaan abaabulanno aan is aruursanno baan doonayaa inaas hadduu ilaahay idbo awalow ilaahay aa mahad leh marka labaad wasaaraddan waxaan u mahad celinaynaa xirfaddan aad aadka u wanaagsan oo nooga faa'iidaysay annagoo fara badan oo tuulooyin fara badanah nooga faa'iidaysay aad baan ugu mahad celinaynaa marka ugu hore alxamdulilah waxaana ku rajo weynahay insha allahu wax alla wixii ma garanaysaa aagaan laga dhisaayo inaan hordhig u noqonno oo sidii noologu talagal aan ugu soo baxna insha allah waxaa ka mid ah sidii bulkeetiga loo sameeyo sidii dhagax qorqorka loo saaro sidii loo dhiso xirfadda injineernimada qaabka qaymeynta sidii wax loo qaymeeyo guriga waxay geli lahaa iyo dhismihii wixii shamiindo geli lahaa iyo kulli waana la soo baray agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo dibudhiska jubbaland maxamed mursal xirsi ayaa dhankiisa ka warbixiyey mashruuca lagu horumarinayo xirfadlayaasha ka shaqeeya dhismaha guryaha
wasaaradda howlaha guud oo ka duulaysa mandatekeeda iyo strategic blanka wasaaradda waxay hirgelisay mashruuc lagu tababarayo saddex xirfadood dad kooban oo deegaan ahaan degan tuulooyinka ama deegaanada goobweyn istanbul iyo buulo barwaaqaa loo bedelaa laygu yidhi saddexda xirfadood waxay waxay qeyb ka yihiin xirfado aad u fara badan oo dhismaha la xidhiira oo maantay uusan jirin kuliyad jaamacad iskuol iyo meel lagu barto midna aysan jirin oo ay furnayn intiinaan waxaa fursad u hesheen macad iyo waxbarasho aan waagii waddanka burburay kadib aan laga bixin meel lagu bartayna aysan jirin oo fursad aan loo helin aa fursad u hesheen xirfaddaas oo barashadeeda aan soo bilownay december maanta waxay maraysaa in aan halkan ku bixinayno qalabkii uu qof walba u isticmaali lahaa xirfaddii uu bartay uuna ku sii wadi lahaa baraktiiskii ama inuu gacanta ka sameeyo shaqadii muruqmaal ee uu u tababartay oo wasaaradda ay u tababartay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta waxaa hadaf u ah in la helo dhismo taya leh oo adinka qayb aa ka noqotaan dadka horseedka u noqda oo shuruucdii dhisme la waafajiyo oo shuruucdii tayada shayga wax lagu dhisaayo iyo xirfadda lagu dhisaayaba sidii aa u soo barateen aa u waafajisaan fulinta mashruucani lagu tayeynayo horumarinta dhismayaasha iyo xirfadlayaasha ka shaqeeya dhismaha ayaa waxaa wasaaradda kala shaqaysay hay-adda g isad ee jarmalka laga leeyahay